Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda oo ay weheliyaan maamulka gobolka saaxil ayaa agab kala wareegay hay'adda Worldvision. Agabkan ayaa ahaa in ka badan afar boqol oo talaagadaha lagu qaboojiyo kalluunka. Nuuro Axmed Maxamed oo ka socotay hay'adda World Vision ayaa ka warbixisay agabka ay wareejiyeen.
annagoo ka soconaa hay-adda world vision aniguna aan ku matalayo inaanu ku wareejinno wasaaradda oo wasiirku maanta wasiir ku-xigeenku inagala socdo sharmaarke gudoomiyaha gobolka oo inagala joogo iyo gudoomiyaha gudoomiya ku-xigeenka jaamacadda oo aan ku wareejinayno tallaagadaha noocan aad idiin muuqda oo tiro ahaan ah afar boqol iyo labaiyo labaatan Een, mashruucan uu marka uu ka yimi tallaagadan ay ka yimaadeen oo feyskiisii afraad baanu ku jirnaa feysas hore ayaa jiray oo aan ku qaybaynay laashash waxaa kaloo jiray ee, feys kale oo aan ku qaybaynay tallaagadaha nooca ee, la dhigto muxuu ahaye guryaha iyo meelaha meherada loogu talagalay in lagu ilaaliyo oo muxuu ahaye kalluunka Isku dubaha Wasaaradda Kalluumeysiga gobolka saaxil Cabdirasaaq Maxamuud Raage ayaa sheegay inay baahi weyn u qabaan farxad ah in maanta halkan ay hay-adda world vision aanu kala wareegayno afar boqol oo icebox afar boqol iyo laba iyo labaatan icebox oo ku kala jira konteynerkan dabadeena yaalla iyo mid kale waana runtii wax baahi weyn loo qabay oo maanta fursad u ah kalluumaysatada degmada berbera Een, aad iyo aadna waan usoo dhaweynaynaa waan aadna waan ugu faraxsannahay insha allahu sidii lagu talagalay waan u qayban doonaa haddii lahayd mo Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Somaliland Sharmaarke Cabdi Muuse ayaa sheegay in agabkan ay si cadaalad ah ugu qaybin doonaan bulshada reer Berbera.
ka gudoomo hay-adda world vision runtii ee afar boqol iyo labaiyo labaatan talaagadaha kalluunka lagu kaydiyaa oo runtii loo qaybin doono een, kalluumaysatada een, degmada berbera Een, waxay se ish- ino- ee, qolada world vision kole wada shaqayn dhow baan wada leenahay waxay tan qayb ka- waxay daba socotaa un shaqooyin hore oo aan hore loo wada qab- wasaaradda iyo iyo hay-addu wada- u wada qabteen Ee, waana runtii arrin aad iyo aad loo- aan ugu bogaadinayo runtii inay runtii arrimahan xil iska saaraan Een, waa run kalluumaysatadu markay badda galaan runtii wax weeyaan dee agabka ay ku talaagada hagaagsan ma haystaan tayada talaagadu aad bay u hooseeyaan iyo fiidhoorkooguba marka waxaan qabaa runtii inay wax weyn ka tari doonto een, xagga badqabka ama fiidhoorka kalluunka Ee, waayo kalluunku marka badda laga soo qabto ilaa marka u dambeyso la cunaya waa in la ilaaliyaa badqabkiisa ilaa n userka ama qofka u dambeeya kalluunka cunaya ilaa halka laga soo qabtay sourcekoodee badda ah intaba in la daryeelo oo la ilaaliyo marka tanna waxaan filaya tallaagadahanna inay door weyn ka tari doonaan